إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxa ay ka fuliyeen gobollada galguduud iyo shabeellada hoose dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa shalay ka dhacay degmada bardaale ee gobolka baay beesha owradeen ayaa kulan ka dhacay deegaan ka tirsan walaayada islaamiga galguduud waxa ay ku xallisay madmadow soo kala dhex galay beesha harti ayaa tirageela ku wareejisay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kuwaasoo loogu talagalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaallo lagu dilay ku dhowaad shan iyo toban ruux oo ay ku jiraan ciidamo ka tirsan dowladda xabashida etoobiya ayaa ka dhacay gudaha dalkaas qoysas ku nool magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob lagu hayo guryahooda
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka dhanaa ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxa ay ka fuliyeen gobollada galgaduud iyo baay ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ah ee ku sugan qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose ayaa xalay waxa ay la kulmeen weerar ximidheelmada oo uga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye ee xalay weerarka lagu qaaday waxaa ka mid a danow buurocolow iyo garoonka degmada barawe ee gobolka shabeellada hoose dhanka galgaduudna rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala tira madaafiica ku garaacay garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka dagaal ayaa maalintii shalay waxa uu degmada bardaale ee gobolka baay ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan maamulka koonfur galbeed faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa shalay ka dhacay degmada bardaale ee gobolka baay wararka ka imaanaya degmada bardaale ayaa sheegaya in mar kale gudaha degmadaasi ay shalay ku dagaalameen ciidamo daacad u ah cabdicasiis laftagareen iyo kuwo kale oo kasoo horjeeda dagaalkan oo laisku adeegsaday hubka noociisa kala duwan ayaa lagu soo waramayaa in dhinacyada dirartu ay dhex martay ay iska dileen saraakiil iyo askar muhiim u ah sida lagu faafiyey baraha bulshada dagaalkii shalay dhex maray maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa saraakiisha lagu dilay waxaa ka mid ahaa sargaan la oran jiray xuseen b k m kaas oo la sheegay inuu haystay ciidanka deegaanka ee la dagaalamay kuwa daacadda u ahaa cabdicasiis laftagareen labadan dhinac ayaa horey ugu dagaalamay gudaha degmada bardaale ee gobolka baay halkaas oo ay siiga dileen askar iyo saraakiil labada dhinac shalay ayay ahayd markii dagaallo culus ay dhex mareen kuwo daacad u ah cabdicasiis laftagareen iyo kuwo kale oo kasoo jeeda deegaanka yaaqbarweyne waxayna ku dagaalameen wadada xiriirisa degmooyinka walaweyn iyo buurhakaba oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed beesha owradeen ayaa kulan ay ku yeelatay deegaan ka tirsan gobolka galguduud waxa ay ku xalisay madmadow soo kala dhex galay warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariye cumar munaasabadan oo gabagabo waheed kulan wadatashi ah iyo dowro sharci ah oo muddo toddobaad ah u socotay jufada oradeen oo ka tirsan beesha maxamuud hiraab ayaa waxa ay ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyadoona gabagabada munaasabadani ay kasoo qaybgaleen qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonada jufada ooradeen iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana madasha ay ka dhacaysay munaasabadan laga jeediyey hadallo kala duwan ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonada jufada ooradeen ee kasoo qaybgalay munaasabadan gabagabada u aheyd kulanka wadatashiga ah iyo dowrada sharciga ee isbarbar socday iyagoona tilmaamay inay diyaar u yihiin fulinta qodobada kasoo baxay kulankan wadatashiga ah ee yeelatay jufada islamarkaana tibaaxay inay diyaar u yihiin garab iyo gaashaanba inay u noqdaan halganka ka socda soomaaliya ee lagula jira shisheeyaha iyo kaaliyaashooda waxayna intaa ku sii dareen inay beri ka yihiin cid weliba oo u nasab sheegata hajufada ooradeen ee ka tirsan maamulada shisheeyaha iyo dowladda federaalka dowladii socotay toddobada maalmood oo haddii ilaahay idmo qaabo badan oo iskarab yaalba la soo waday annagoo haddii alle idmo ka hadlaynay shareicada islaamka inaan ku soconno oonaan waddadeeda ka leexan aslax ahaan iyo sulux ahaanna haddii ilaahay idmo aan ku dhaqanno taasna haddii alle idmo waa ku soo wadnay diinta islaamka inaan garab istaagno oo aan jihaadno oo aan nafya maal ku bixinno na waa aan ku heshiin waxaan leenahay annagoon ku sii dheeraanayn ayadoon walaayana u dirin odana ou doonin waxay soo diyaarsheen talay nabad ku dooneene waa dib u heshiisiin owradeen oo gaarsan dibaddii duca iyo afgarad baa ka dhacay duudda garab weyn ku dadaala diintana cuskada derajo weeyaane lana dagaala gaalada dalka iyo diintaba hortaagan walaayaduna qofkii uga daraa daacad ha u fiirsho deriska iyo islaamkana ayaan dood xun naga gaari waxaa sidoo kale isagana kulankan wadatashiga ah ka hadlay nabadoonka jufada ooradeen naqiiba macalin salaad gabayre isagoona tilmaamay muddada uu kulanka u socday jufada ay ka wada heshiiyeen khilaaf iyo madmadow ka dhex jiray wuxuuna ugu baaqay shakhsiyaadka ku abtirsada jufada ay ku jira dowladda federaalka iyo shisheeyaha inay isaga soo baxaan safkaasi muddaday joogeen waxay ka heshiiyeen wax weyn oo khilaafuhu ma jirin wax yaroo madmadoobahay dhexdooda ku jiray ayay ka heshiiyeen waa ismarxabeeyeen waa iswalaaleeyeen iyadana horay uga gudbeen waxaan beri ka nahay runtii dadka murtadiinta ah ee gaalada daba socda ee nugu jinsiyadda ah oo nala dhashay oo nugu luqadda ah waxaan ugu baaqaynaa aniga waxaan ah naqiibka beesha ree owradeen waxay ii doorteen inaan kitaabka ilaahay ku hogaamiyo ayay ii doorteen aniguna ma dooran iyagaa i doortay waxaan ugu baaqaynaa inay diinta islaamka soo galaan gaalada iyo kufriga iyo ridanimada ay ku jiraanna ka soo baxaanna waa ugu baaqaynaa ugu dambayntii waxaa kulankan wadatashiga ah ee ka dhexeeyey jufada ooradeen oo ka tirsan beelweynta maxamuud hiraab ee ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud laga soo saaray bayaan ka kooban dhowr qodob waxaana madasha uu kulanka ka dhacayay ka akhriyay mid ka mid ah waxgaradka jufada ooradeen war murtiyeed ka soo baxay beesha owradeen kulan oo ay barbar socotay dowro sharci ah ayaa waxaa u qabsoomay odayaasha waxgaradka iyo ganacsatada jufada owradeen waxaana kulankan ka soo baxay heshiisyo lambarkow jufada owradeen waxa ay ku heshiisay in ay sii xoojiyaan garab istaaga mujaahidiinta iyo difaaca shareecada islaamka qodobka labaad jufada owradeen waxa ay ka heshiiyeen dhammaan waxyaabihii yaryaraa ee madmadowga ahaa ee beesha ka dhex jiray lamber saddex jufada owradeen waxa ay ka soo horjeedaa in badda iyo beriga dhulka soomaaliyeed ay murtadiinta ka iibiyaan xabashida itoobiya iyo turkiga ma aha markii ugu horeysay oo kulan ay qaataan qabaa'ilada dega deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud balse waxaa marar kala duwan wilaayadaasi ka dhacay kulamo ay yeesheen qabaa'ilada dega deegaanadaasi oo looga arrinsanayay ka qaybqaadashada halganka ka socda soomaaliya iyo ka beri noqoshada maamulada shisheeyaha uu ka hergeliyey waddanka beesha harti ayaa tirageel ah waxa ay ku wareejisay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kaasoo loogu talagalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee jiyadda hore ku sugan maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya xaflad ballaaran oo ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa beesha harti oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed waxay geel badan ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose halkaasoo ay kula dagaalamayaan ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa shisheeye ee duulaanka ku jooga qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose munaasabadda ayaa waxaa kasoo qaybgalay culimo odayaasha dhaqanka waxgarad iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ugu horeyn waxaa geelwareejinta ka hadlay suldaan sharmaarka cali jaamac suldaanka beesha harti ee jubbada hoose isagoona sheegay inay naf iyo maal ku bixin doonaan jihaadka ka holceeya dalka soomaaliya insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan halkaa ka caddeeyo xafladan munaasabadan qiimaha badan oo lasoo agaasimay si guud reerka uu soo agaasimay beesha harti degto jubbada hoose insha allahu tacaala xoolaha ay ku wareejinayaanna ay tahay xoolo tabarucaada oo infaaq fii sabiililah ay ugu deeqeen walaalahooda mujaahidiinta safka hore taagan ay ugu deeqeen xoolahaasoo tiradooda guudna ay tahay toban neef oo geela aad aragtaan geela halkaa taagan tobankaa neefa ay wareejiyeen ku wareejiyeen walaalada mujaahidiinta safka hore taagan insha allahu tacaalaa intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa walaayada si guud jubbada hoose ugu horeeyo waaligeenna sheekh axmed abu yoonis iyo makaatibtiisa kala dugan insha allahu tacaala halkaa waxaan ka caddaynaynaa annagoo ah beesha harti kuna hadlayo afka suldaanka in aan garab iyo gaashaan u nahay mujaahidiinta naf iyo maalna aan la garab taagannahay in badanna aan ballanqaadnay in badanna insha allahu tacaala nalooga bartay inaan garabka mujaahidiinta taagannahay maantana aan la taagannahay sidaa aad aragtaan sidoo kale waxaa goobta ka hadlay nabadoone cabdulaahi sahal ilka case oo ka mid ah nabadoonnadii ka soo qaybgalay xafladda gelawareejinta gogashaan waxay ku saabsan tahay annagoo beesha artiyan waxaan ku wareejinaynaa geel aan ugu talagalnay hilib oo mujaahidiinta furinta fadhiya aan ugu talagalnay oo jubbada hoose toban neef aan ku wareejinay waaligeeda degmada kismaayo aan ku wareejinay sidoo kale waxaan ku bixinay xoolo degmada badhaadhe oo aan ku wareejinay waaligeeda sidaasoo kale xoolo ari iyo geelba leh xoolahaasna waxaan u bixinay fii sabiililaahi baan u bixinay infaaqan wa ibtiqaalan baan u bixinay naf iyo maalba inaan bixina ilaahay baa nagu waajibiyey saasaanan u bixinay walaalaha iyaga furinta ku jirana inaan kula jirno haddaanu nahay beesha harti inay ogaadaan inaan furinta kula jirno oo garab taagannahay oo naf iyo maalba la garab taagannahay jahaadka inaan ogeysiino ay ku seexdaan qabaailada soomaaliyeed ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marar badan waxay geel iyo rag hubaysan ku wareejiyeen mujaahidiinta al-shabaab beelaha ayaa halganka ka socda soomaaliya ee liskaga difcinayo ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga qeybo badan oo ka mid a dalkeena soomaaliya kuwaasoo dhibaatooyin badan ku hayo ummadda soomaaliyeed sidoo kalena ku kacayaan gobodfalo ka dhan ah dadka shacabka ah ee ku nool meelaha ay duulaanka kaga sugan yihiin dagaalo lagu dilay ku dhowaad shan iyo toban ruux oo ay ku jiraan ciidamo ka tirsan dowladda xabashida ethoobiya ayaa waxa ay ka dhaceen gudaha dalkaas faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli wararka naga soo gaaraya waddanka itoobiya ayaa ku waramaya in dabley hubaysan ay weerar xoogan ku qaadeen saldhig iyo xarumo kale oo ay ku sugnaayeen ciidamada itoobiya sida ay sheegeen warbaahinta ka howlgasha itoobiya waxaa dagaalkaasi lagu dilay ku dhowaad shan iyo toban askari oo ay ku jiraan ciidamo ka tirsan xabashida itoobiya weerarka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan xabashida itoobiya oo ku taala mandiqada sijiin konsi ee gudaha dalkaasi itoobiya jabhadda oromada ee o l a ayaa loo badinayaa inay geysatay weerarkan cusub ee ka dhacay dalka itoobiya sida ay sheegeen warbaahinta dalkaasi waxaa dalka itoobiya ka taagan xaalad cakirnaan ah iyadoona maalmihii u dambeeyey laga soo tabinayay guluf dagaaleed ay sameynayaan qowmiyadaha kala duwan ee dalkaasi warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah el furqaan qoysas ku nool magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob ay la kulmayaan maxamed ciise ayaa ka waramaya qoysas ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob lagu hayo guryahooda waxa ay sheegeen in dhulkooda ay boob ku hayso dowladda federaalka kaasoo ay u haystaan dukumentiyadii caddeynayay inay iyagu leeyihiin si gaar ah madaxweynaha dowladda federaalka ayay ugu eedeeyeen inuu dhulboobkaani ku hayo meel walbo ay tagaanna loo sheegay in dhulkooda uu ku maqan yahay madaxtooyada waxa ay fariin u direen cid walba oo laga iibin doono dhulkooda waa kuwaan qaarkood oo arrimahaasi ka hadlaya waxaan halkan ka soo jeedinaynaa haddii ilaahay idmo cabasho dhulka era e oo u dhaxeeya laamiga afgooya aadahaya iyo laamiga xoosh aadahaya iyo asluubta dhabarkeeda iyo adna u dhaxeeya oo nin walba uu garanahayo dhulkaas waxa weeyo siddeetan iyo siddeeddii baa dowladdii kacaanka oo kow iyo labaatanka ahayd ay bixisay siddeetan iyo siddeeddii baa la baxshay wuxuu leeyahay wax alla wixii sifo dhul lagu lahaa lahaa meel walbo ee aan marnay maxkamad hadday tahay talis ciidan hadday tahay intuba waxay xaggaaga maaragtay soo fiiriyeen oo madaxtooye gacanta ku raageen waxay dhaheen madaxtooye naga idinka jirtaa baashan idinkama jirto meelaha aad ku wareegaysaan waxaa caadi ka noqotay magaalada muqdisho dhulboobka lagu eedeynayo madaxda dowladda federaalka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa